wuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacna wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka ah oo toddobaadkiiba xilligan oo kale ah aad kala socotaan raadiyaha sangooni muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis dhoobley iyo nawaaxigeeda halka dhegeystayaasheena daafaha caalamka ku kala sugan ah ay barnaamijka kala socon karaan bejkeena facebook ee sangooni redio dhegeystayaal alaaba barnaamijka caafimaadka waxaa idinsoo diyaariya islamarkaana idinla socodsiiya anigoo ah maxamed cali samow toddobaadkan barnaamijka caafimaadka waxaan ugu hadlaynaa saameyn noocee ah ayaa lagala kulmi karaa kaniinka la isku cayiliyo ee muddooyinkii dambe bulshada ay ku soo badanayeen isticmaalkiisa dhegeystayaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan saameynta uu leeyahay kaniinigaasi laisku cayiliyey oo uu ka hadlay mid ka mid ah dhakhaatiirta degmada doobley iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada oo saameyn uu ku yeeshay wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka
kaniinka lagu magacaabo dhexomadasin waa kan inay isticmaalaan qaar ka mid ah hablaha iyo ragguba oo ay u isticmaalaan inay isku naaxiyaan ama ay ku buurtaan kaasi oo saameyn caafimaad ku reebi kara qofka biniaadamka haddaba sida ay dhakhaatiirtu sheegeen kaniinkan isticmaalkiisa ayaa leh dhibaatooyin caafimaad darro oo aad u badan dhibaatooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ah cayil degdega ah oo foolxumo ah wadne barar jirka oo ku barara dhiikar dhalmola-aan iyo dhibaatooyin kale haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada doobley islamarkaana hore u isticmaalay kaniinkan oo kala kulmay saameyno caafimaad darro soo dhowo walaal marka hore magacaaga u bilow magacayga waxaa la dhahaa nuune maxamed salaad waxaan ku noolahay degmada doobley
nuuna walaal waxaad iga warbixisaa waxaa jira kaniin ay inta badan bulshada waayadan dambe ay isticmaalaan kaniinkaasi oo in laisu naaxiyo mise laisku cayiiliyo ay u isticmaalaan bulshada bal ma jiraan dad aad aragtay mise ma tahay qof isticmaala hore u isticmaalay mise shaksi dhibaatooyin kala kulmay bulshada miyaad aragtay
walaale aada baa umahadsan tahay su-aasha weydiise waa su-aal aada loogu baahnaa in aad bulshada micnaha nin walbanin waliba aad kii kaleed aa weydiiso wacyigelinna aad loos aada u weyn loo sameeyo su-aashaas waa aada u mahadsan tahay su-aashaas aad u weydiisay kaniinka la isticmaalo oo dadka ay isku cayiliyaan oo siyaabo qaldan micnaha inay u isticmaalaan aada bay horta u xun tahay dhibaatada ugu weyn kaniinka uu leeyahy waxaa waaye waxaa isticmaalay qof xaaskeyga aa isticmaashay anigoosan ila tashanin dhibaatooyin aada u weyn ay kala kulantay inuu jirka dildilaaco jirkii maanta dhan ee xooqdo waxaa waaye jirka uma baahno wax xoog looga keeno ee wuxuu u baahan yahay wax waqtiga ku imaado hadda haddii aan jirkaaga aada qabato wax aa geliso mise waxaana loo baahnayn aa u isticmaasho waxaa laga yaabaa inuu ku keenaba kansa inuu ku micnaha uu ku keeno aa laga yaabaa alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh waan la yartacaalay oo maadaama xaaskeyda aheyd waan la yartacaalay daawooyin badan waan siiye maadaama ayada aysan ila tashanin dhibaatooyin dhibaatooyinka ay ugu keeno kaniinkaas haddaana ogaan lahaa kaniinka maysan cuni lahayn ilaa alxamdulilaah way qorneed inay cunto waxaan dhahay inaad la kulanto dhakhtar weyn oo aad micnaha ka qaadato kansaling badan oona ogaato dhibaatada uu bulshada ku leeyahay kaniinkan sifaadan u isticmaalin mar kale dhibaatooyinkiisa walaale waa saas waay aan kuu sheego waana arkay waata aadaad mahadsan tahay walaal maadaama ay isticmaashay gabadhaasi ee xaaskaaga ah dhibaatooyin noocee ah oo caafimaad ayay kala kulantay waxaa la sheegay kaniinka in barar jirka ah uu leeyahay sidoo kale xasaasiyad qofka qaar uu ku leeyahay marka dhibaatooyin noocee ayay kala kulantay
dhibaatooyin waxay kala kulantay dhibaatooyin aad u baaxad weyn ay kala kulantay waxaana ka mid ah maanta dhan jirkeeda inay micnaha xooqdo maanta dhan jirkii aa xooqayse haddana waxaa laga yaabaa jirkii inuusan micnaha isagoona qolofta ka qaadmin ah waxaa laga yaabaa maanta waxay u xooqaysa si aan caadi ahayn waxaana keenaa xasaasiyadda ku bilaabo magacayga waa aftiin nuur xasan wallaahi haddaan hore u galo daawooyinka laisku cayiliyo waan isticmaalay waxaana igu kalifay dee waa iska qof iska jabjaraan ahaa iska caata ah waxaa dhihi jiray waan waan iska isticmaalay saas darteed marka markaan iska isticmaalay kadib adee xoogaa wejiga ay bararay wejigaa saaid ii bararay dadka xoogaa waa isbedelay aniga waxaa umayna waxaa umayna inaan cayil yahay laakiin cayil ma ahan waa barar waxaa waxaana kala kulmay wallaahi saawooyin badan xasaasiyad xasaasiyadaan kala kulmay iyo dhibaatooyin kale oo iyagana xagga jirka ahaan qorax kuma socon kari ma ordi kari waxyaalo badan adaadaan kusoo koobi karnaan kala kulmay cayilka waxa cayil maaha waa barar xanuun waaye marka waana kimikal wax lagu siinaya iska dhaaf anigaa ku dagmay oo ku sirmay lakhay anaa ilaahay waxa dhibaato iga haysto marka iska dhaafaan ku boorin lahaa aniga soo dhowo walaal magacaagu bilow magacaygu haddaan ku bilaabo waa cabdi aadan hilowle walaal ka mid tahay dadka hore u isticmaali jiray daawooyinka laisku cayiliyo gaar ahaan kaniinka ee muddooyinkan dambe bulshada aadka ay u isticmaalaan haa walaale waa isticmaalayay daawooyinkaasi laisku cayiliyo ilaa muddo isticmaalayay laba sano dhan daawooyinka laisku cayiliyo sababtoy tahayna waxaa igu kalifay aniga daawooyinka laisku cayiliyo waxaa iska ahay nin caata ah marka caatanimaduna dee horta waa wax dadku badana caatanimada saidka ay ka cararaan oo sababtoy tahay qofka caataha saidka dadku waxay u maleeyaan inuu qof uu duruufo lagligeed ay ku kalifto inuu yahay wax saameyn ah oo caafimaad darra ah miyaad kala kulantay isticmaalka kaniinkan
walaahi ani ahaantii saameyn xoogan ay igu yeelatay daawooyinka la isticmaalo oo isku cayiliyo saameyn saaid weyn ay igu yeelatay korkoo anigoo inaa cayiilanahay loo maleynayo aana cayiilnayn korkeyga oo iska barbararay meeshaad farta geliso iska galayso walaahi saameynteeda waa hadda halkaan kusoo koobi karo maahan badanaa ase waxaan dhihi lahay ummadda isticmaalayso ee hadda ku hool jirtay inay hadda ku hool jirto isticmaalkeeda iyo kuwa hadda rabo inay isticmaalaan waxaan dhihi lahay ka foojignaadaan arrintaasi dhibaato xoogan ayay leedahay kaastan waxaa tusaale kuwa ah aniga oo isaamaysa arrintaasi intaasaa tusaale kaaga filan because of cudurada waa u nuglaanaysaa sababtay tahay wax walba waa daciifa u noqonaysaa waxaa dhimanaya difaaca jirkaaga dhimanaya wallaahi daawooyinkaas waxaa waaye isticmaalkooda ni waxaan dhihi lahay khatar kugu soo wajahan waaye ee ka fogow yaan dhihi lahay dadka rabo inay isticmaalaan hadda kadib dhanka kale waxaan geystiisa wax ka weydiiyey doctor sayid cawi leegaal oo ka mid ah dhakhaatiirta degmada dobley wuxuuna iga warabixiyey saameynada caafimaad darro ee laga dhaxli karo isticmaalka kaniinkan laysku booriyo oo bulshada muddooyinkii dambe aaday u isticmaalayeen waatay doctor aadayd u mahadsan tahay inaad wakhtigaaga fursadaad iga siiso aad ayaan kaaga mahad celinaa doctor marka hore magacaaga ugu bilow waa dhowaha walaal magacaygu waa sayid cawil ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada dhoble waa tahay doctor caafimaad darro noocee ah ayaa ka dhalan karta kaniinka laysku cayiliyo misna laisku naaxiyo oo sanadadan dambe dadka qaar gaar ahaan dumarka ay inta badan isticmaalayeen maxaa caafimaad darro ka dhalan karaa
walaal waxaa ka dhalan karta kaniinka laisku cayiliyo horta marka hore kaniinka laisku cayiliyo waa kaniin loo isticmaala cudur waana daawo anti eleji ah waxaa loo isticmaalaa inuu qofku markuu eleji ku kaco in lejiga looga damiyo wuxuuna qabanayaa shaqadu qabanaya waxay tahay qofka inuu jirkiisa difaaciisa uu seexiyo si qofkii uusan waxyaalahaas eleji ku kacdo qofka jirkii u shaqeeya shaqada u joojiyo taasaa loogu talagalay qofkii markuu isticmaalo isaga oo aan cudurkii qabin wuxuu u keensanaya wuxuu u keenayaa caafimaad darro aada u weyn sababtoo ah waxaa loogu talagalay cudur cudurkii lama jiro maadaa cudurkiisu jirin waxay noqonaysaa jirka kow horta difaac inuu ka siixiyo oo jirka difaac la-aan uu noqdo kadibna uu bararo waxaan cayilka la moodahayana cayil ma ahana waa barar marka uu bararo kadibna jirkii xanuumo badan baa uu halis ugu jiraa ama ku dhici karaba waxaa kow imaanaysa qofka jirkiisi inuu dildilaaco waxaa imaanaysaa in jirkii xanuun kasta oo ku yimaado oo jirku iska difaaci lahaa uusan iska difaacin sababtoo qofka biniaadanka ilaahay baa wuxuu u sameeyey jirkiisa difaac looga hortago cudurrada ku imaanaya marka adiga difaacii aad dishid oo difaacii jirka aad seexisid waxay imaanaysaa wuxuu noqonayaa wadan xuduudihiisa ay furan yihiin oo kale wixii rabaa soo gali kara xanuun walba qofkii uu dilaa waaba dhib u keensanayaan waa midda labaad taas waa dhibaatada fog u keeni kara waxaa kaloo keeni karaa in qofka jirkiisa markuu cabaar isticmaalo maalmo wax quruxa u arko quruxna ma ahana waxaas cayilna ma ahana waa barar kadib waxaa imaanaysa inuu jirkii dildilaaco oo jirkii uu dildilaaco waxaa imaanaysa inay nabara ka soo baxaan waxaa imaanaysa fangal inuu ku dhaco cudurada kuwa soo degdega qofka inuu fangal ku dhaco jirka maqaarkiisii uu isbedelo daawo walba la siiyana inta badan aysan wax u tarin oo ay adkaata sababtoo ah daawadii qofka jirkiisii wax shaqaynaya ma lahanba aakhir wuxuu sababi karaa in uu kansarka maqaarka qofka ku dhaco sida meelaha uu iska mariyey ama wejiga ha noqota ama kansarka naasaha dumarka khas ahaan ama jirka meelo ka mid a aakhirka wuxuu sababi karaa inuu qofkii kansar uu ku dhaco aakhirkana uu naftiisi saas ku waayo way dhici kartaa waxaa kale oo keeni kartaa oo keeni karaa waxyaalo keeni kara kamid a qofka inuu keeno dhalmo la-aan maadaama dhalmadu ay ka timaado qofka unugyo iyo hormoon loogu talagalay si nadiif inuu ku shaqeeyo qofka kuxan soo daayo uxamaasadihii inuu weeraro qofkiina uxan ku filan inuu qofka uur qaado uu keeni waayo way keenta dhal la-aan waxay kale oo keeni kartaa qofka in neef qabad in usujuun ku xirmo waxaa keeni kartaa kaloo cudurro kaloo fara badan inay ku yimaadaan oo cudur kasta saan hore kuu sheegay cudur kastaba halis buu yahay marka halisahaas iyo dhibaatooyinkaasi intaas kasii badanba waa leeyahay maxay ku door bidaan dadkaasi inay isticmaalaan kaniinkaas isla markaana dhibaato laga laga dhaxli karo
waxay ku doorbidahayaan dabcan shaydaan baa qurxiyey waana dhibaato jirta waaye dumarka soomaaliyeedna imtixaanka jira waxay tahay maalinba meel baa loo hagaya waxaana waxaasoo dhan sabab u ah waa jahliga iyo aqoon darrada aqoon darradiiba waxay u keenaysaa marka maalin walbaba inay naftooda ku ciyaaraan in la dhaho waxaad ku quruxsan tahay waxaa quruxsan cayil in la dhaho waxaad ku quruxsan tahay caato in la yahay waxaad quruxsan tahay inaad iscadaysid in waxa la yahay quruxsan tahay waxaasoo dhan wax jira maaha qofku wuxuu ku quruxsan yahay sida ilaahay ugu talagalay cayilna qurux maahan caatana qurux maahan qofka si ilahay u talagalay iyo qaabka laftiisu ay ku habboon tahay ayaa quruxa marka waa dabcan waa wax ay isu sheegeen ama laga yaaba hataa ragga qayb kamid inay qayb ka qaataan oo loo arko dumar raggii oo qayb kamid a danaynayaan ama laleeyahay waxaad quruxsan tahay gabadhan hilib bay leedahay waa quruxsan tahay oo balbal weeye saan waay waxaas inay qayb ka qaato ayaa sabab u ah iyo in ay aqoon aysan u lahayn waxaan wuxuu ka keenayo aqoon diinina aysan ulahayn aqoon maadina aysan ulahayn xataa qof hadduu diinsa aqoon diineed uu leeyahay wax fara badan ayuu yuu yuu yuu iska ilaalinayaa sababtoo ah in la dooniyo khalqiga ilaahay waa wax aada u liita waayo marka waxaa keenaysa jahligaasi oo batay iyo wacyi la-aan dadka bulshada dhexdeeda oo aysan aysan ogeyn waxaan dhibaatadu keenayo iyo ugu dambeyn in ay tahay shaygaani qofkan wuu isticmaalayaa ma ahna laakiin wuxuu moodayaa u haysta isagu inuu cayilay laakiin uma haysto inuu bararay uma haysto inuu xanuumo kalena halis ugu jiro ama ay ku dhacayaanba mararka qaarkood xanuumada hadda kansarka kale waxaa laga yaabaa inuusan mar ama usan kuwada dhima dhici kartaa laakiin qofka jirkiisu inuu googo-o inuu leji ku dhasho inuu vangal ku dhasho maqaarka jirka ku dhasho intaasba waa khasab qofkii way ku dhalanaysaa maalmaha hore quruxsanada laakiin wax badan baa ka dambeeya ma jiro ama way yar tahay qof inta klininkaa bilaabay ku caafimaaday ku socday sanooyin iyo sanawaad ku socday ma jiro marka kuma baraarugsano halista ku imaanayso kumana baraarugsano aqoon uma lahan een, dabcan dadkuna way een, qofba qofku kula daaranaya qofaa sheeg qofaa soo dhahaysaan baa noqday tiktok soo dhigaya ama baraha bulshada soo dhigaya een, iyo dhaqankii soomaalidu maalma mid kasta tegayso in dhaqankii soomaali aan lahayn oo wanaagsan iyo dhaqanka muslimka ba saa loo qof uga tagaya xataa dhaqan muslimka badhaaf hadda maanta dadka xataa gaalaha hataa maanta ogoleenba oo intaa muslim yaa iyo dhaqanba la gaarinba inuu qofku naftiisa uu wax haamgaraynayo ama dhibaato u keensanay inuu isticmaala ma ogolaanayo marka halahaas iyo hala lamida sababay waatay doctor aad iyaad umahadsan tahay saameyn nuuce ah ee caafimaad darro ayaa ka dhalan kartaa mise uu qofka kala kulmi karaa hadduu isticmaalo kaniinkaas Een, saameynta uu ku yeelanahay midda muuqata waxaa waye qofka jirkiisa inuu dildilaacayo inuu energy noqonayo inuu haara haara yeelanayo inuu jirkiisii bararayo oo qofkii barar dareemayo Een, inuu arkayo qofkii xanuunsan oo qandhaysan inuu arkayo qofkii oo daalan qofkii aan waxba qaban karin een, qofkii cunto fiican cunan kar- cuni karin lalaba joogta intaas o dhan waa waa wax muuqda waaye waa sign waaye waa calaamadaha muuqda waaye Een, sida kale aan kuu sheegay hadduu wadee kansar u gudbana dawaa muuqataa qofka jirkiisa baa go-aya waa lamana daaweyn karo xubin dhan baa waqti ka baxaysa ama in la gooyo ama in qofka noqonaysa waa calaamada muuqda waaye calaamadaha qarsoon waxaa kamid ah qofka nafsiyan inuu dareemayo culays fara badan inuu dareemayo dadka inuu ka takooran yahay qofka markuu jirkiisa uu dareemo in qayb kamid a googoda dhakhtar buu u tarayaa daawooyinka fangalka iyo waxbaa la qaadan waxbaa la siina antelid waxbaa la siinaya wixii waxaa uma tarayaan qofka marka stress ku qaada gabadha stress bay qaadaysa waxaa arkaysaa gabadha iyo iyadoo dhan bay wilsan sagaashanka walbahaarsan een, mataqaana conscious ama iyadan oo isku dhex yaacsan waxba aan kala ogeyn waxaasoo dhan waxay waa waxyaalaha qarsoon oo qofka u qarsoon oo dad nafsiyan nafsiyan qofka inuu jirkiisa u dareemo ayaa kamid waxyaalaha qarsoon waa tahay doctor aad iyaad umahadsan tahay ee kaniiniga waxaa isticmaala ee bulshada qeybaheeda kala duwan ma jiraan dad gaar ah oo halis ugu jira ee isticmaalka kaniinkaas Een, walahi horta qof walba oo isticmaal halis ugu jira laakiin aniga intaan ka arkay een, een, female- een, dumarka u badan hadda waxaan ka arkay dhibaatada ku hayo Een, dabcan ragga way isticmaalaan laakiin culeyskooda uu ka yahay Een, sida ay u isticmaalaan uma isticmaalaan oo way kaga badan yihiin du- dumarka ku badan Een, xagga waxyeeladana dumarka ku badan xagga isticmaalkana dumarka ku badan weliba dumarka waxaa waye agekooda u dhexayso oo dhe- dhalinyarada dhalinyarada from 15 to 16 meelahaas ilaa 25 ilaa meelahaas u badan inta badan intaani ka arkay dumar waaweyn oo isticmaalayna waa arkay laakiin agekaas u badan 15 to 25 tobankaasaan dumar ku jira yaa u badan Een, dabcan saan hore kuu sheegeen waxaa keenaysa jahliga waa dumarka ugu ugu- ugu yara la duufsan la duufsan karo waaye dacyaraan iyo aqoon darro marka is- isku darsantay dadka u fudud oo la duufsan karo waaye marka dad- een, dadkaas dumarkaas u daran da-daasna ah qaabkee ayaa looga hortagi karaa isticmaalkiisa maadaama bulsho badan hadda ay isticmaalaan ee laga yaabana qaar ka mid a bulshada inay jeclaystaan inay isticmaalaan bal ugu warbixi saameynada ee lagala kulmi karo iyo sida looga hortagi karo waxaa looga hortagi karaa horta kow in een, wadanku uu leeyahay maamul adag een, dowlad kaantaroosha dadka caafimaadkooda iyo badqabkooda Een, taasi waa midda koobaad oo looga hortagi karo oo meelaha lagu isticmaalayo meesha lagu gadahay iyo wax oo dhanba dowladdu gacan bira ku qabato Een, taas waa mid midda labaad dadka in la wacyigeliyo oo wacyigelin loo sameeyo oo hadda intaan sheegahay in kasii badan oo ay leeyihiinba haddii qofku maqli lahaa waxaa laga yaabaa inuusan qaadan inuusan qaadan lahayn halkan intaan u arkaa gabdha fara badan oo raadinaya markay i yimaadaan aan dhaha maxaa ku falaysan kadib aan u sameeyo counseling u sameeyo kadibna sida uga hara way dhacdaa wala marar badan ma arkaa kadibna arka ayagoo i mahad celinaya kuwa aan arrintaa yeelina way jiraan laakiin muhiim waxay tahay qofkii horta wax in loo sheego yeelitaan xagga xaggii xagga ilaahay iyo xaggiisa ka ahaatay taas waa mid midda labaad gabdhahani waxay kasoo joodaan parents waarid bay kasoo joodaan gacanta ku haday ama dhalay waaridka waa in ay arrintaas iska xil saaraan waxaan dhihi karaana dayaca ugu weyn meeshaas uu ka imaanaya gabadha aabbaheed iyo hooyadeedu waa inay ogaataan waxay isticmaalayso jirkeeda inuu isbedelayo inay ay- ay isticmaalayso daawadan hadday ku ogaadaan amay arkaanna waa inay ka hortagaan intay isticmaalina waa inay ka hortagaan marka horena ilmihii waa in loo sameeyaa een, bee uusan waxaas uusan uusan ku fakari karinba haddii een, ay lagu arkana oo ay dhacdaba inay qofka waxbarashadiisii ama aqoontiisii ama daryaalkiisii ama caqiidadiisii ama intaas waxba laga qaban waayo haddana waalidku waa in ilmihiisa xilka saaraa oo daawadaas een, uu hadduu een, uu ku arko ama qof isticma- ama uu ku arka saaxiibta isticmaalaysa inta waa inuu ka hortaga arrinta koowaad labaa saddexaad afaraad waa in waalidku qaataa midda labaad waa in bulshada wacyigelin loo sameeya ta kale waa in dowlad iyo maamul la helaa oo arrintaasi waxa een- een- een, dabcan amar adag kusoo saari kara ta ugu dambeysa culummada iyo dadka inay iyadoo si wacyigelinta ku jirto haddana si khaasa waa in wadaadada ay si gooni ah u hadlaan oo diniyan oo masaajida mar walba lagu soo qaado sababto waxa weeye amru bilmacruuf wa nahyi cala lmunkar waayo qofka naftiisa waxa wax kaas ka qaadaysa nafta biniaadanka ma jirto marka naftu wax dhibba kusaa ku keenaya hantida dhib ku keenaya xoolihii maalba baabinaya qofka dhow qofka caafimaad dare xoog dhibka lasii qaadaya waa in laga hadlaa marka waa mas-uul wadareed waaye laakiin waa lasii kala leeyahay dabcan gabadha isticmaalaysa iyo wiilka isticmaalayo waxaad ogaataa waxaad ku ciyaaraysa waa naftaadii maalkaagii sharaftaadii mustaqbalkaagii baa intaba ku ciyaaraysa Een, marka inta aad hodhow ka shalayn kolle wadan hubaa waad ka shalayn doontaa intaadan ka shalayn haddaad hadday kula gulboon tahay inaad amar qaadatid inaad tala qaadatid tala qaado meesha aad ku isticmaalaysa ku jooji hadday kuu qorshayn inaad isticmaashidna ha isticmaalin haddaad iscayilaynayso oo lacala u xiistay waddo kaloo loo maro oo qofku aysan dhibaato ku keenin baa jirto hilib caadiya oo nadiif kugu fuulo oo inaad cunto fiican cuntid inaad caafimaadka is daaweysid cudurrada waxyaalaha aad la cayilo weyda iska daaweysid een, kadibna aad halkaa u martid haddaad u baahatid ayaa muhiima laakiin inaad sun u martid oo jirkaaga aad barariso kuma jirto marka waxaan kugu talinayaa naftaada iyo xoolahaaga iyo iyo mataqaanaa cirdiga iyo sharaftaada waa tahay guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi inooga eeg barnaamijka caafimaadka ead kala socoteen raadiyaha sanguni mujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis dhoble iyo nagwaa xigeeda barnaamijka caafimaadka waxaa idiin soo diyaariyey islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow intaan toddobaadka dambe ku kulmi doona barnaamijka mid lamid ah dhegaystayaal waxaan idinka tagayaa sidaa iyo nabadgelyo kuuhu waga cawdaane midnaan cayrinaynin oo carradiina hala iseeyo ururka caafimaadka